الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب كشنية طبعا من كتاب الأيمان والنذور وحوليه باب اليمين في قطيعة الرحم qofka oo ku dhaarta qaraabogoysnimo iyo dad eheliya asxaaba inuu jaro dhaartaa miyuu fulinayaa maya wey can cabdillaahi bni camr bni اlcaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxa uhi laa nadra nadar guntamayaa ma jiro ilaa fii maa shaygii mooyaane ubtuqiya bihi wajhu اllah ilaahay wejigiisa lagu daa lagu doonayo ilaahay raalli noqoshiisa lagu raadinayo walaa yamiina dhaarina ma jirto fii qatiicati raxm qaraabogoysnimo qofku inuu ku dhaarto taasina wax jira ma aha marka haddii uu qofkii nadar gelayo waa shay ilaahay loogu dhowaado haddii uu dhaar gelayana wax wanaagsan inuu ku dhaarto weeye laakiin wax dembiyahoo macsiyo ah sida qaraabogoysnimo oo kale hadduu ku dhaarto ma fulinayo madaa fii awali alaaq waa sidii abubakar sidiiq radia allaahu canh ninkii mistax la odhan jiray markaa qoladii ifkiga ka qayb galay biilin uu biilin jiray berigii hore uu ka jaray ilaahayna ku canaantay subxaanahu wa tacaala iyadoo la yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idiin dhaafo dee iska cafiya haddaa cafis ilaahay doonaysaan can cabdillaahi bni camr bni اlcaas qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxau uhi laa nadra nadar ma jiro walaa yamiina dhaarina ma jirto fii maa laa yamluku bnu aadam ina bani aadam waxaanu milkisanayn kuma nadri karo waxaanu gacanta ku hayn oonu lahayn ama aanu heli karaynin ama aanu wakhtiga haynin ama cid kaleba leeday inaan waxa alaabtaa bixiyaabaan nadar ilaahay igu leeyahy buu leeyahy dee alaabtana qof kalaa leh ama milkigiisaba kuma jirtaba ama wuxuu ku dhaaranayaa waxaanu gacanta ku hayn cid kale ku hayso ma guntamayo walaa fii macsiyati illaah wax ilaahay lagu caasiyayana qofku nadar iyo dhaar intuu ku galo ma fulin karayo oo fulinimo daba taalo walaa fii qadiicati raxm qaraabogoysnimada shayga la yidhaahdana nadar iyo qaraa iyo iyo dhaar midna ma jiro waman xalafa calaa yamiinin qofka dhaar mara xalafa wuxuu dhaartay calaa yamiinin ay maxluuf maxluufin caleyhi shay uu ku dhaart shay lagu dhaartaabuu ku dhaartay fara'a hayraha waxa uu ku dhaartay waxaan ahayn buu arkay oo khayran minhaa ka wanaagsan dhaartay fara'a hayrahaa khayran minha wuxuu arkay wax ka wanaagsan wixii dhaarta falyadaxaa ha iskaga taga dhaarta yuu fulinin walyaأti aladii huwa khayr shayga khayrka leh hala yimaado faina fain tarakahaa faina tarkahaa ka tegiddeedu kafaaratuhaa iyadaaba kafaaro guud ah xadiidku waa xasan buu ku uhi ilaa qawlu ilaa qowlahu waman xalafa fahuwa munkarun intaa dambe ee laga soo bilaabo waman xalafa ka dambaysa ayaan sugnayn inta ka horraysaana way suganta qaala abu daawuud waxa uu yidhi alaxaadiidu kulluhaa can innebiy axaadiidta ka soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay leedahay waliyukafir can yamiinihi dhaartiisa kafaara god ha ka bixiyo ilaa fii ma xadiid mooyaane ama axaadiid mooyaane laa yucba'u bihi aan loo aaba yeelayn qul maa yacba'u bikum rabbi laa yucba'u bihi aan loo aaba yeelayn marka she mid baa taallo oo garanay inaanay shareecaddu oggolayn in lagu nadro ama lagu dhaarto wax sharcigu diiday taa garanay inaanu oofinayninna garanay laakiin haddii uu qofku shay dembi ahoo macsiyaa dhaar ku maro inuu samaynayo dee inuu ka tego weeye kafaara gud miyaa lagu leeyahay halkaasay culimmadu laba faraar ku kala yeesheenoo kafaara gud baa lagu leeyahay iyo kafaara gud laguma laho mabuu guntaminba bahalku nadarkani mabuu guntaminba wax jiraba ma aha oo laa nadara yancaqid nadar guntamayaa ma jiro kuwan kalena waxay leeyihin wuu guntamayaa laa nadara walaa yamiina tuufa ama wax la oofinayaa ma jiro nadar la oofinayaa ma jiro mooyaane kafaara gudkii wuu jiraa marka sulaymaan ibnu ashcaf raximahu llah abu daawuud waxa uu rajaxay qowlkaa dambe oo kolkaad axaadiidta raacraacda buu leeyahy qofkaa macsiyada ku nadray ama ku dhaartay yuu fulinin walyukafir can yamiinihi baa daba taalla buu axaadiidta intooda badani waxay sheegaysaa kafaara gudkii ha bixiyo taasoo macnaheedu yay nadarkii wuu guntamay lana samayn maayo laakiin kafaara gud baa laga dabaalanaya marka axaadiidta sheegaysa buu isagu riixay inaanay qawi ahayn kafaara la-aanta sheegaysa dee sida kan yidhi fa ina tarkahaa kafaaratuhaa waa daciif munkar baab fiima yaxlifu kaadiba mutacamida qofka dhaartay isagoo u kabsaya been been buu ku dhaartay bal ka waran xukunkiisuu xadiidku sheegi can ibni cabbaasin ana rajulayn ikhtasamaa ila اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam laba nin baa nebiga u dooday xaggiisa way u dacwoodeen faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi aطaaliba wuxuu ku yidhi albayinata buu ku yidhi fasa'ala cafwa fasa'ala الnabiyu aaliba اlbayina fasa'ala الnabiyu wuxuu weydiiyey aطaaliba kii wax doonaya tubku joogga ahaa waa muducigii muducigu waa daalibkii mudacalahiguna waa madluubkii wuxuu weydiiyey albayinata marka waa ficilkii faacilkii iyo labadii mafcuula sa'ala ayaa isdaba taagan waarkeen buu ihi adigaa muduciya dee markhaatiyaal falam takun lahu bayina markhaatiba muu waa uu waayey muducigii faاstaxlafa اlmaطluub mudaca calayhigii buu nebigu xalfi weydiiyey iyo dhaar waar ma ka dhaaranaysaa waxan aa isku haysaan eed leeday anaa leh faxalafa wuxuu ku dhaartay billaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa ilaahay buu ku dhaartay ilaahay aan ilaah kalaba jirin isaga mooyaane waxaynu isagu leeyihin inaan anigu leeyahay baan ku dhaartay buuhi billaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebigu waxau uhi balaa qad facalta balaa sidaa aad ka dhaaratay way jirtaa qad facalta waad samaysay waad yeeshay waxaa la waa lagugu leeyay walaakin qad gufira laka waa lagu dhaafay biikhlaasi qowli laa ilaaha ila اllah hadal niyad tawxiidka ah ayaa lagugu dhaafay dembigaad ka gashay dhaarta qaala abu daa-uud baa waxa uu yidhi yuraadu min hada alxadiid xadiidkan waxaa looga jeedaa annahu rasuulku lam ya'murhu bilkafaara kafaara gud muu farin kafaara gud muu amrin intaasun baa looga jeedaa dhaarta noocanihi tii mustaqbalka maahae waa tii maadiga wax horoo dhacay ka warramaysaa waa dhaartii loo yaqaanay alyamiin alghamuus uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka dembigay dhex gelisa kadibna naar qofku markuu dhaartaa beenta amaro kafaaro ma leh kafaaro gud ma laha laakiin dee waxay leedahay towbad oo qofkii dembi weyn buu ku dhacay waa caasi towbad baa laga doonaya towbaddiina waxaa ka mid ah qofku wixii uu ka dhaartay ciddii ciddii lahayd dee inuu same siiyo ayaa marka ninkani wixii uu ku dhaartay anaa leh ama maan yeelin uu ku dhaarto maan falin waxa weeyaan nebigu uma dhaafayo ninkiibuu u celinayaa sida culimada qaarkoodba riwaayooyin kale ay ku soo heleen laakiin ta laga hadlayaa waxa weeye dee bahashani kafaara gud ma lahae waxay lahayd towbad bay lahayd towbaddiina halkeedii waxa u galay tawxiidka tawxiidkaasaa ilaahay kaaga dhaaf oo halkii towbadda kuu galay qiimaha tawxiidkuu xadiidku sheegaya dembiga ay leedahay dhaarta beenta ahina wuu sheegayaa dadka waxoodu inaanu kudu ku baxaynin meeshaana waa sheegaya waxaa kaloo laga fahmayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu malagu u sheegay ninkan inuu been sheegayo malaku jibriil ayaa u sheegay oo markuu ninkan yidhi waxaa inaanan samaynin ama aanay sidaa ahayn baa intaa wallaygu yahay ayuu nebigu uhi balaa qad facalta haa waad samaysay waxyi baa loogu sheegay mararka qaarkoodna waxyi buu wax ku xukumayay mararka qaarkoodna ijtihaad rasuulku sala allahu calayhi wasalam tanoo kale waa waxyi waa la duldhigayba macnaheedu markaa maaha buu sheekhu ku leeyahy kafaaro lagu lahaa oo dee ninkan laga doonayo nebigu ma farin ila waa waa dhaar hore ah mustaqbal maahe in wixii laga daayeyna ma ah marka qofku haddii uu kafaar hadduu dhaar beena maro waajibkiisa la gudbani waa towbadkeen baaburajuli yukafiru qabla an yaxnath waa qofkii oo kafaaro guta intaanu dembaabin xinfigu ama xanfi waxa weeyaan waa qofka oo wixii uu ka dhaartay jabiya ama wixii uu ku dhaartay inuu sameeyo samayn waaya markuu dhaarta qofku hirgelin waayo sidii uu ku dhaartay ayaa la yidhaahdaa qad xanid uu dembi buu ku dhacay waaya sidii nebi daawuud ba ilaahay nebi ayuub ba ilaahay uu ku uhi walaa taxnas xinsi ha samaynine dhaartaada ka kafaaro gudo sidaa iyo saayeel ilaahay u tilmaamay marka su-aashu waxay ka taagantay qofkii haddii la yidhi waxaa iyo waxaa ha samaynin hadduu macsiyo yahay oo aad ku dhaarato ee kafaara gud la kaalay kafaara gudka ma wuxuu la imanayaa intaanu shaygii samaynin mise intuu sameeyey kadib su-aashu waa taa oo maalan inaanan hebel la hadlin buu ku dhaartay waa hebel ehelka ama saaxiibka ah daan ina kaga xidhan toonu dayn karayn inaanan la hadlinba intaa igu wallaahaya kafaara gud buu dee bixinayaa ma intaanu la hadal buu bixinayaa mise intuu la hadlo xinfiga ku dhacay ayuu waa wixii dhaartii uu jabiyey kadib ayaa uu yeelayaa axaadiisaynu eegi doonaa wuxuuna sheekhu kuugu soo gebagabayn doonaa labada arrimoodba inay bannaan yihin ka hor iyo kadib labadaba maadaam daliiladu ku soo arooreen can abi muusa ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay baa waxa uu yidhi innii wallaahi in shaa allah anigu waan dhaartay hadduu ilaahay doono laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin shay dhaara fa araa dabeetana aan arka hayrahaa dhaartaa waxaan ahayn khayran minha inuu ka wanaagsan yahay wixii aan ku dhaartay waxa aan ahayne ka soo horjeedaan arkaya inuu khayr badan yahay ilaa haddii ay taasi ii muuqato oo dhaarta jabinteedii inay fiican tahay oo ay khayr badan tahay aan ku qanco kafartu can yamiinii dhaartaydii baan ka kafaaro gudanayaa wa ataytu aladii huwa khayr wixii khayr lana waan la imanayaa iska shid malaa waa yar kulayla marka xadiidkani dhinacee buu rajaxay waxa uu rajaxay wa ataytu aladii huwa khayr wuxuu rajaxay inta aanu qofku xinfigii ku dhicin oo kafaara gudkii baan horta bixinayaa markaasaan kadibna shaygii samaynaya xaggaasuu rajaxay aw qaala ama nebigu waxau uhi ilaa ataytu waxaan la imanayaa alladii huwa khayr wa kafartu yamiinii marka raawigii baa shakiyey wuxuu ka shakiyeyna ma kafaara gudkaa la horraysiinayaa mise xinsiga inuu shaygii ku dhaco labadiiba waa bannaanaadeen can cabdiraxmaan ibni samurata qaala qaala liya annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi buu yihi yaa cabdaraxmaan ibna samura idaa xalafta calaa yamiin markaad shay ku dhaarato fara'ayta hayraha khayran minha oo aada aragto iska daynteedii inay wanaagsantahy fara'ayta waxaad aragtay hayrahaa waxaan aad ka dhaaratay waxa ka soo hor jeedaa khayran minha inuu ka wanaagsan yahay faatii waxaad la timaadaa aladii huwa khayr waxa wanaagsan la sameeyo fi samee oo ficilkii aad ka dhaaratay fuli wakafir yamiinak kafaara dhaartaadiina ka kafaara gudo tanna maxaa dambeeya kafaara gudkii baa dambeeya wixii aad ka dhaaratay samee kafaara gudna ku xigsi tani markaa waa kafaaratu lyamiin laakiin qur'aanku muxuu tilmaamay kafaarada loo yaqaano kafaarada weyn ee kafaaratu dihaar suuratu qad samic maxaa ilaahay uhi min qabli an yatamassa intaanay istaabanin ka hor marka dhaaraha kafaaradaa waaweyn intaanu qofku wixii xinfiga ahaa ku dhicin ka hor ayuu cagafta marinayaa safaynaya qaala abu daawuud mualifku waxau yidhi samictu axmeda sheekaygii axmed ibnu xambal waxaan maqlay yurakhisu isagoo fasaxaya fiihaa dhaarta alkafaarata qabla alxinf kafaara gudkii in la samayn karo intaanu qofkii wixii ku dhicinba can cabdiraxmaan ibni samurata naxwa rawaa naxwa xadiidkan oo kaleu wariyey qaala wuxuu uhi fakafir can yamiinika uma ati aladii huwa khayr intood dhaarta ka kafaaro gudato dhaartii jebi wixii khayrka lahaa la kaalay qaala abu daawuud wuxuu yihi isagoo masalada soo ururinaya axaadiidu abi muusa alashcari abi muusa alashcari xadiiska uu warinayo wa cadiy bni xaatim wa abi hurayrata riwaayooyinka ay warinayaan ee fii haada alxadiidi la xidhiidha dhowrkaa asxaabi riwaayooyin bay wariyeen ku tacalluqa un xadiidkan ruwiya can kulli waaxidin minhu mid kasta oo asxaabtaa ka mida waxaa laga wariyey fii bacdi riwaaya riwaayooyinka qaarkood waxaa laga wariyey alxinthu qabla alkafaara in dhaartii la jebiyo intaan la kafaaro gudanin riwaayooyinka asxaabtaa qaarkood sidaasay sheegayaan wa fii bacdi riwaaya riwaayooyinka qaarkood oo asxaabtan laga wariyeyna waxay sheegayaan alkafaaratu qabla alxinf in kafaara gudka la horraysiiyo gebagabadiisu markaa waxa weeye labaduba bannaan labadaydaba weeye labadaydaba hadduu qofku kafaaradii helana wuu dhiibi wixii buu samayn doonaa dhaartan kafaaradan dhaartiiyo nadarka haddii aanu markaa hayna intuu iska jebiyo ayuu goordhow kafaara gudkii samayn doonaa murankana dee waxaa keenaya ragga qaarkood baa waxay leeyihin kafara yukafiru kafaaratu waa tii wax asturaysa dee waxa lagaa asturaayo wax lagaaga dhaafaa markaad wixii ku dhacdo wixii oonad weli ku dhicin maxaa la dhaafiba dee maxay asturtaa dee weli mabay qofki wixii mabuu samayninbe halkaasay ka eegayaan laakiin wixii ha dhowto waxaan asturi lahaa iminkana inuu sii masaxayo unu niyood waa jiidis iyo qaadis oo kollay wixii haddii aada samaynayso waad ku xalaashanaysaa iminka kolkii aada ku dhacdayna waad ku safaynaysaa oo ilaahay baa ku asturaya masale muhiimahoo fuqahadu ay ku murmeen weeye jawaabteedii qofkan ma shay macsiye ah ku dhaartay ama neder ku maray kafaara gudma lagu leeya haa miyuu horraysiinayaa mise u dambaysiinaya labaduba bannaayin baabun baabu kami saacu fi lkafaara saacu waa imisa kafaara gudka oo had iyo jeer marka la kafaara gudanayo dee raashin baa la bixiyaa waxaa markaa nusuustana aada u badan shayga raashinka la idhaahdo in kafaara gudkii iyo wixii la bixinayo o dhan nusuus nusuustu sida badan ama daliiladu waxa ay sheegaan lacagta ma sheegaane maxay raashinka xigmad baa ku jirta oo ah haddii raashinku dadka dhexdooda uu ku wareego oo waxa raashinka la idhaahdaa uu ku bato gaajadaa ku yaraata iyo baahida cunnada laakiin haddii bahashaa lacagta ahee la jecel wixii lagu bixiyo dadka qaarkood baanay hore u dhaafayninoo way asturan tahayoo accounku iyo jeebkunbaaba lagu hubsanayaa markaa dadka qaarkood kama baxayso markaa midina dhaqashaday u dhowdah midina dhuuniga soo ma hadduu ninku gadbad beriisa sito waa laga yaabo iska badbadan tahay oo in wax lala cuncuno laakiin intaa qiimaheedoo lacaga hadduu sito cidiba arki mayso maxaa lala cun cidiba ma arkayso markaasaa dabeetana aayaad iyo axaadiidba wayuطcimuuna aطcaam iyo iطcaamun baad arkaysa sidaa daraaddeed baa deel berigaaba waxaa jiray wax doolarkan iyo ka qaalisanoo dahab iyo lacag saafiyo macdan ah oo dhururiyaho la xambaarsan yahay oo see dahabkan aynu xidhan dumarku xidhaan oo kale lamid ahaa ayaa lacag ahayd haddana raashinkii baa laleeyahy hala bixiyo marka haddaba lixdan miskiin waxaan leeyahay tobankan miskiine la yidhi raashinka ha la siiyo intee in leeg baa la siinayaa mid walba nuskiilo baa la siinaya xagga cun ahaan marka la eego rubucun baa ku filan laakiin saddexda rubuce kalena waa xaabadiisii biyihii iyo koosaartii iyo saliiddii iyo dhuxushii iyo waxaasaa loo xisaabinaya ila haddii la yidhaha qofku ha cuno muskiilo ma wada cunayo nisfu saac haddii la yidhaahdana waa kiloba marka kiloga rubucun buu cunaya inta kalena waxa loo xisaabinaya wixii uu ku karinayay haddii isagoo bisil loo eegana dee waxa ku filanba nafar ayaa ku filan saac baa markaa la sheegay qolyaha qaarkoodna saaca barhkii mud baa la sheegay oo isaguna dheglaya ama nuskiile inaha marka dabeetana qiyaastii saaca ayuu halkan waxyaro taataabtay xadaanaa moxamed bnu moxamed ibnu khaalid ibn khalaad abu cumar qaala wuxuu ihi kaana cindanaa mukuuk koombooyin baanu haynay combo ayaynu inagu odhan jirno koombadaas waa makuukii uun oo waxyaabaha qaarkood baa dawladdii ugu dambeysay dawla alcuhmaaniya eray bixin ay lahayd ayaa inaga soo yaro gaadhgaadhay caalam islaami meelaha ay xukumaysa tanna waa laga yaabaa inay ku dhowdahay sida basaas oo kale iminka berigaa waxaa loo isticmaali jiray jaasuuska yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa mukuku khaalid waa khaalid makuukiis macnaha waa magac uu lahaa garaam hebel oo kale garaamka hebel lahaay oo kale adigoo yidhi way ka dhigantah waa koombadii khaalid ayaa loo magac bixin jiray wa kaana wuxuu ahaa koombadaasi ama dheglaydaasi ama nuskiilahaasi kaylajatayni laba dheglay oo bikaylajati haaruun la midahuun dheglayda haaruun haaruun iyo khaalid iyo hishaama uu soo wada iyo waa dheglaydii iyo nuskilihii iyo kiilihii oo rag loogu magac daray uun weeye marka kaylajaduna waxa weeyaan isaguna waa koombada barhkeed wa kaana wuxuu ahaa makuugaasoo nuskiilo ah kaylajatayni buu ahaa laba laba bahashaas bikaylajati haaruun marka loo eego waxa wax lagu miise haaruun rubucaasuu ahaa qaala moxamed baa waxau ihi waa moxamedkaa moxamed ibn moxamed ibn khalaad oo sheekha abu daawuda waxau ihi saacu khaalid saacu hishaam yacni ibna cabdilmelik waxba yaan lagu feeraarinina buu ku leeyahy saacan khaalida lagu sheegay waa saacu hishaamka loo yaqaano casriga ay joogeen hishaamkuna waa hishaam ibnu cabdilmelik ninkii la odhan jiray cabdulmelik ibnu marwan madaxdii dawla alumawiya ninkii aabbaha u ahaa weeye intooda badan ay ka farcanaayeen galaanuu berigaa isagu haysto uu ku suntanaa ama kii nebigaba ha ka dhaxla ama isagubaa dadka ha weydisee ayaa u ahaa can umayata bni khaalid qaala wuxuu uhi lamaa wulliya khaalid alqasri ninkaa markii madax laga dhigay oo marbuu xijaas ka madax ahaa wakhtiyada ah markii dambena ciraaq baa la geeyey kuufa ninkaasi waktigu madaxda ahaa wakti ay raggaas isla garanayaan adcafo saaca saaciibuu yareeyey fasaaca fa saara saacu sittata cashara ridlan saaci wuxuu noqday lix iyo toban rodol laakiin siday leeyihiin saacu ma gaadho lix iyo toban rodole waa shan rodol ayuu noqdaa shan nuskiile uun weeye weliba waa ka yariya shanta rodol shan nuskiilo way ka yari waa inaga beryahan dambe dee kii faransiiska oo garaamaadka ah iyo kan kale ee ingiriiska oo ardaasha ah rodollada ah ayaa sanka laynaga geliyay berigan dambe beryaha hore kuwaasaa wax lagu kala miisan jiray saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mudki iyo waxyaabaha marka ma gaadho waxaan la yidhaahdo saacu lix iyo toban rodol ma gaadhe shan rodol baa u badan yahay qaala abu daawuud waxau ihi qiso yaroo kalunbu iska raaciy oo uu ku sheegayo sheekhiisa moxamed la idhaahdaa inuu nin wanaagsan oo saalix oo shahiiday ahaa intaasunbu lifaaqaa raaciyey moxamed ibnu moxamed ibni khallaad qatalahu zanju sabran nimanka zanjiga la yidhaahdaa garbaduubu dilay zanjiyiintu waxay ahaayeen afaariqa niman afrikaana bay ahaayeen masar iyo suudaan iyo xabashida iyo xaggaasaa lagu yaqaanay marka nimanka xayraanka abaa berigaa helayoo waa sheekhii abu daawuud waa la dilay buuli fa qaala biyadihi haakada gacantiisuu fidiyey wamada abu daawuud yadahu abu daawuud gacantiisuu fidiyey wajacala markaa wuxuu yeelay abu daawuud butuuna kafayhi labadiisa gacmood calaancalahooda ilal ardi dhulka ayuu yeelay malaa dee siday dile u dileen unbuu ka sheekaynayaao markii uu dhimanayay bu dee gacmaha sidaa dhulka oo kale u saaray qaala wuxuu uhi wara'aytuhu sheekhayga moxamed filmana fi nawmi hurdadaan ku arkay faqultu maa facala allahu bika waxaan ku uhi moxamedow muxuu ilaahay kugu sameeyey qaala wuxuu uhi adkhalanii aljanna jannadu i geliyey faqultu waxaani lam yaduraka alwaqf dee haddaa garbaduubkii ay kuu dileen kuma dhibin macnaha ficilkiisa amalaa waxaa ka yar muuqanayay inuu si uun dee u yar baqday miyaa waxaad usii sharxay ma jiraane laakiin cawlulmacbuudka waxa uu ku tilmaamayaa in uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ujeedo uun dee sidii xumayda ay kuu dileen towbaddii kumay seejinine waabaad ka faa'iiday nimankii garbaduubka iyo sida xun kuu dilay marka waqfigani uu leeyahay lam yaduraka alwaqf waqafkii lagu xidhay iyo xabsigii lagu geliyey khaatumadii kuma seejinine kol haddii uu dee ilaahay janno ku geliyo waad ka macasho saasunbay u sharxeen laakiin wax macnaahoo intan kusii xidhani ma jirto oo baabkeennan xidhiidh la leh ee sheekhunbaa ku yar macaaneeyey sheekhiisaa kale dhibka soo gaadhay baabun fi raqabati almu'mina kafaara gudku marna raashin buu noqdaa dhaartii baynu ka soo hadlaynay qaybaha ay leedahay aadaabteeda teebaa guntantay marka waxa weeye tanina waa nataa'ijkii iyo waxyaabihii dhaarta ka dhalanayay oo kafaara gudkiya kafaara gudkuna marna idcaam buu noqdaa iyo raashin marna waxa uu noqdaa soom marna waxa uu noqdaa addoon la xoreeyo addoonkuna lab iyo dhadigba uu noqdaa laakiin inuu alla yaqaan yahay oo iimaan leeyahay addoonka la xoraynaya ayaa wanaagsan oo habboon oo la doonayaa sababtuna waxa weeye qofku kol hadduu ashahaato addoonna yahay waxaa la dhiiri gelinayaa xorayntiisa can mucaawiyata bni اlxakam asulami qaala qultu yaa rasuula allah jaariyatun lii addoon yaroon lahaa sakaktuhaa sakatan waan dhirbaaxay dhirbaaxo facadama daali facadama daalika calaya arrintaa wuu ku weyneeyey dushayda rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markii aan idhi addoonaan leeyahay baan dhirbaaxay ayuu aad deebigu u weyneeyey inaan mushkilad ku dhacay faqultu afalaa actiquhaa dembiga weyneen ku dhacay markuu tilmaamay ayaan idhi dee maan xoreeyaba fa qaala nebigu waxau uhi itinii bihaa iiken isagoo tijaabinaya tii la xoreynayay mu'minad ahayd inay ti qaala wuxuu uhi faji'tu bihaa waan u keenay markaasuu qaala nebigu waxau yihi ayna allah ilaahay xaguu jiraa qaalat waxay tidhi fi samaa xagga kore qaala wuxuu uhi man ana aniguna kumaan ahay qaalat waxay tidhi anta rasuulu اllah qaala wuxu uhi actiqhaa actiqhaa fainahaa mu'mina xore haddaba waa mu'minadii qur-aanku sheegay la doonayay marka saasii baa kafaara gudkii uu noqday macnaa gefkan uu ku dhacay abaalkiisii wuxuu noqday inuu xoreeyo halkuu markaa ka soo qaadanayaa waxa weeye mar haddii qur-aanku dee uu sheegay addoonta la xoreynaya inay mu'mino tahay waxa uu qofkan lagu tijaabinaya iimaankiisa inuu ilaahay iyo rasuulka yaqaano iyo ilaahay iyo sifaadkiisa sida culuwiga oo kale taasuu markaa nebigu ku jirabay dabeetana sidiibuu ku fasaxay cani shariid ana ummahu awsathu hooyadii waxay ninkaa u dardaarantay an yuctiqa canha inuu xaggeeda ka xoreeyo raqabatan mu'mina hooye iga xoree bay tiri addoon mu'minada فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وحو رسولك إلهي إن أمي أوصى hooyaday waxay ii dardaarantay an uctiqa canhaa raqabatan mu'mina qof ilaahay xoreeye inaan ka xore rumeeye inaan ka xoreeyo wa cindii jaariyatun sawdaau nuubiya dee addoon madow oo meesha nuubiyiinta ka mid ah waa xaggaa soodaniya baa meesha nuubiyiinta bilaad maaragtay nuub ayaa iyo dhinaca adigu afrikadaas addoon xaggaa ka soo jeeda ayaa shirtay markaasaan taasaan hayaabu fadakara naxwo xadiidkii hore kalu sheegay baabulistinaai fi lyamiini bacda sukuut dhaartii oo lasoo istinoodo xagga istinii lagu sameynaya dhaarta intii uu qofku aamusay kadib istinaa waynu naqaano dee ilaa oo la isticmaalo ama in shaa allahu buu ahaa maxaaya waxaas waa sidaa ilaa kada ama in shaa allah marka in shaa allahu oo la raacin karo dhaartii laba arrimoodba waa suuragal inay noqoto oo mutasil iyo munfasil mutasilku waa mid ku xidhiidhsan munfasilkuna waa mid ka soocan laakiin loo aanayn karo macnaha hadalkii qofku marka uu dhaartii sameeyo ee uu ku dhawaaqo in shaa allahu markiiba uu raacinaya waa mutasil midna waa munfasilo way ka yaro soconto waa bacda sukuut intuu qofku muddo aamusnaado kadib inuu idhaha in shaa allah labaduba lifaaq lagu xidho way u noqonayaa can cikrimata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala rasuulku waxa uhi wallaahi baan ku dhaartay laaqzuwanna quraysha inaan quraysh ku duuli wallaahi laaqzuwanna quraysha wallaahi laaqzuwanna quraysha saddex jeer markuu ku celiyo uma waa tartiibu maca ataraafi muddo kadib ayuu qaala yidhi in shaa allah hadduu ilaahay doono marka in shaa allahudi kol haddii ay ku xidhiidhsan tahay dhaarti hadduu dee uga jeedo tacliiq mana guntamayso waxaanay u noqon kartaa istine laakiin hadduu maanta dhaartii ku dhawaaqo ama dhaar nikaax ha ahaata ama dhaartii kale imika aynu haynabe dhaartii dalaaqa baan le iyo tan labada mid kasta ahaatee oo wakti dambe uu idhaahdo in shaa allahu isma qabanayso halkaa waxay aynu ku soo aragnay axkaamtii ay lahayd alyamiin aw alaymaan dhaaraha oo qodobo dhowra uu kaaga soo warramay halkanna waxa weeyaan shayga loo yaqaano nadarkii marka wuxuu soo horraysiinayaa an xukmu nadri waxaa kusii xigaya nataa'iju nadri iyo mustalzamaati waxyaabaha ka dhalan doona soo kusoo xidhiidha waxaa kusii xigaya shayga loo yaqaano xigmadda ku jiri karta iyo tafaasiishii aynu hore usoo sheegnay ee ahayd kafaara gudkii nadarkii macsiyada ahaa kafaara gud ma leey nadarkii ma la qallayn karaa qofku haddii wax ku nadro oo intaanu maaragtay dhamays nadarkii la imaninba uu dhintaba waxyaabaha qaarkood oo tanaawub aqbali aqbali kara in la isku bedelo haddaad meel ku nadarto meel kale ood joogtaa inay kuu fulin karto arrimaha ah waa tafaasiisha can cab marka la eego xukunkiisa xukunkii buu baxay qofku inuu nadar galo nadarkii macsiyadahaa isaga halkaa inaga dhig laakiin nadarkii daacadahaa inuu galo ama wax mubaaxa uu ku nadro xukunkeedu waa maxay jumhuurulculamaa waxay leeyihiin way fiicanta oo dee waa sunne waa sunne shay cibaado ah ama mubaaxa hadduu qofkii isku waajibiyo oo waajibkaa uu fuliyo waxay deliishanayaan dee markuu xaj ka warramaya ilaahay wuxuu uhi uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq waxyaa waxqabadkooda uu ilaahay ku ammaanay mu'miniinta xujaajta waxaa ka mida nadarkooda ay soo oofinayaan mar kaleo ilaahay mu'miniinta ammaanaya fii suurati linsaan waxa uhi yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira yuufuuna binnadri nadarkooday oofiyaan maadaama ammaantaa la sheegay dee wixii wanaagsanuu qofku inuu ku nadraa xukumkiisu waa sunne qayb ka midina waxay leeyihiin may maba bannaanaba nadarku waa dembi waxaan ilaahay ku waajibin inuu qofku isku waajibiyo waaba tan aynu dee axaadiidtan usoo horeeyaa bay daliishanayaan iyaguna sawtan la eedeeye la yidhi bakhaylun baa nadar ku dhaca iyo nadarku waxba ma tara iyo axaadiidta soo socday daliishadeen qaarkoodna jumhuurtu ka horay raaceen baabunahyi cani nuduur nadaryaashii oo la diiday can cabdillaahi bni cumara qaala akhada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu bilaabay akhada waa min afcaali shuruuc bimacnaa طafiqa washaraca yanhaa can الnadri nadarka ayuu dadka u diidi jiray uma itafaqaa labada raawi waxay isku waafaqeen wayaquulu wuxuu nebigu yihi laa yaruddu shay-an nadarku waxba ma celiyo balaayo soo socoto iyo qadar midna kaama hor joogsado wainamaa yustakhraju bihi waxa nadarka wax lagaga helaa uun oo wax lagagala soo baxaa min albakiili bakayl aynaan waxba ka heleen unbaa ayuun baynu leenahy war waxbaa kugu waajiba waajibka iska bixi haddaan waxaa lagu waajibinin bakhaylkaasi ma fuliyeen laakiin bakhaylkan unbaa laga macaasho lagu maalaye nadarku qadar ma celiyo ilaahay ow haddii aad sidaa ii yeesho iyo haddii aanad waxaa iga dayso arrin qadarka xaggiisa ku socotuu nadar ka gelayaa marka dabeedna sidii uu doonayay arrinku u dhaco ayaynu leenahay dhig haddaba wixii marka ninkaa bakhaylka unbaa lagu maalaye waxba kama jiraan ama maaragtay waa kaa nabigu deerifeeyey qaala musadad raawi musadad sheekaasi waxa yihi musadadun kasmi musadad waa kii la toostoosiyey la tiirtiiriyey bukhaari wuxuu lahaa waa magaciisa oo kale sidaasunba alla u toosiyey qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam annadru laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo qadaaga iyo qadarku waa iska halkoodii ilaah hadaad waxaa ii yeeshiya haddii aanad ii yeelin ee uu maal iyo wax ku xidhayo cibaado isku waajibinayo dee qadarkii sidiisii unbuu usocdaa kan kalea isaguna sii sheegaya oo sii caddaynaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala rasuulku waxau ihi laa ya'tii ibna aadama ina bani aadam waa rag iyo dumarba uma keeno annadru nadarku alqadara bishayin qadarka xaggiisa waxba uma keeno wax qadarahoo macnaha uu keenaya ama ka riixayaa ma jiro qadarkoo lam akun aanan ahayn buu ilaahay yidhi qadartuhu lahu waxaan u qadaray waxaan ahayn nadarku uma keeno qofka laa ya'tii ibna aadama annadru alqadara laa yugni nadaru ibna aadama alqadara bishayin waxba ugama tarayo nadarku qofka bani aadamka ah wuxuu ilaahay qoray lam akun qadartuhu lahu waxaanan u qorin uma keeno walaakin yulqiihi nadru nadarku wuxuu ku tuuraa qofka bani aadamka ogolaysiiyaayo uu ku riixaa alqadara qadartuhu waxaan anigu qadarunbuu ogolaysiiyaa ilaahayow haddii aada waxaa i yeesho in shafa allaahu mariidii facalaya kada wakada min asadaqa buu leeyahy kaa buka aan la ildaranay hadduu ilaahay caafimaadiyo hal inaan gowracaa buu ilaahay igu leeyay tii hadduu ilaahay caafimaadiyey qadar unbuu ku caafimaaday waxuu hashiisaasi soo jiiday ma jiree qadar ilaahay ayuunbuu ku caafimaaday ilaahw balaayadaa haddaad iga duudo balaayadan inuu ilaahay ka duwa horay u qadarnayd markaa waxau uhi walaakin yulqiihi nadru lqadara qadartu nadarku qofkan wuxuu waafajiyaa uun waxaan hore u qadaray qadarka waxba kama bedelo yustakraju min albakiil bakiilkiibaa lagala wax lagala soo baxaa yu'tii calayhi waxa uu ku waajibinayaa nadarku maa shay lam yakun aanu ahayn yu'tii min qabl mid la yimaada aataa yu'ti waa ficilkii oo markaa rubaaciyo hoosaasaa loo goday awalka loo goday hamsuhuna ataa ya'tii maaha waa aataa yu'tii calayhi waxa uu keenayaa nadarku maa lam yakun waxaanu noqdeen yu'tii min qabl hore wax wanan u keeneen ayuu nadarku ku waajibinayaa bakhaylkaasaa wax laga helaa qadarka waxba kama bedelo in labadaa xadiisuba marka la ysu geeyo waxay u taagan yihiin nadarkii inuu yahay karaaho marka qowlkay culimadan diiday qaateen wey daliilkaasay qaatay culimada qaarkoodna waxay leeyiin waa nadarka noocanee la eedeeyey waa nadarka loo yaqaan nadru lajaaj ilaah haddaad waxaa i yeesho ilaahay addoonkuu shardiga ku xidhaya wey laakiin nadarka nadru daaca lil uu qofkii leeyahay calaya an asuuma kada yowma calaya an atasadaq ilaahay nadar wuxuu iigu leeyay inaan waxaasoo cibaado a sameeyo cibaado sunnaa buu isku waajibinaya oon wax shardi ahoo ku xidhani jirin kaasi waa ka wanaagsan bay leeyihin laakiin ka axaadiidtani diidaysaa waa nadarkaa madaxadayguu ku yaro jiray ee qadarka wax ku xidhaya ama bakhaylnimadu ka yar muuqato ilaahay shardiga ku xidhaya addoonku kaasay ku qaydeen oo xadiidkuna ka warramayo waana qowl macquul ah baabu maa jaa fi nadri fi lmacsiya haddii nadar lagu galo macsiyo iyo dembi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi man nadara an yudiica allaha falyudichu qofka nadar ku galay inuu ilaahay adeeco shay daacaa la yimaado ilaahay adeeco de waa kaasoo xadiidku amar baabuu bixiyey ma nahyiine nebigu wuxuu uhi qofkii nadar shay daacaa ku nadra ilaahay ha adeeco nadarkii ha fuliyo waman nadara an yucsiya allaha falaa yacsih waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih qofka nadar ku galay inuu ilaahay caasiyu shay dembiya ku dhaco ilaahay yuu caasiy taa waa la isla waafaqsan yahay laakiin nadarkiisii ma guntamayaayo kafaara gud miyuu bixinayaa mise maca kafaarana laguma leh fulin iyo kafaaro midna laguma leh waa labada qowl aynu soo qadinay xagga dhaarta waa kan baabkan uu kuu dhigay baabu man ra'aa calayhi kafaaratan idaa kaana fii macsiya baabu man culimuu u baab yahay daliiladii ay soo qaadanayeen ra'aa arkay calayhi qofkan dushiisa kafaaratan in kafaaro lagu leeyay arkay culimada ku tegay qofkan macsi idaa kaana fii macsiya markuu nadarku macsiyeeya in kafaaro lagu leeyay culimada qaba daliiladan ay soo qaadanayaan qofkani hadduu shay dembiya ku nadaray yuu fulinin kafaaro bixa bixiyo sidii dhaartaba aynu kusoo marno inaan hebel dilaabu ilaahay nadar igu leeyay buui de waa macsiya waa dembi shay macsiya waa dembi shaygaas dilkaa ma fulin karo waa xaaraan kafaara gudkiina uu bixinayaa nadarka can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi laa nadra fii macsiya laa nadra laadaasi baa macnaha ay bixinayso ilaa waa naafiyatu liljins jinsigay anfidaa calaa sabiili tansiis shayga ay idhahdaan culamada naxwadu laa nadra fii macsiya wax nadarahoo guntamayba ma jiraba weeye qolada le kafaaro laguma leh laakiin xadiidku muxuu leeyahay wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin nadarkaa macsiyada lagu nadray kafaara gudkiisu waa kii dhaartoo kale dhaarta kafaara gudkeeda unba kana lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye hadduu kafaara gud bixinayo nadarkiisii wax jiro weeye laakiin yuu fulinin ha jabiyo marka laa nadra yunfad nadar la fulin karaa ma jiyo fii fii macsiya nadar macsiya lagu galayoo la fulin karayaa ma jiro marka ma nadar ma guntamin ba ah mise waa nadar lama fulinayo hadalkaas sidaa u dhacaya oo waxay leeyihiin jumhuurtu laa nadra yunafad nadar la fulinayaa ma jiro baa lagu fasirayaa ka hore waxaana taa inoo caddaynaya inuu guntamay oo aan la fulinayninuun dee isagaa nebigu yidhi kafaara gudkiisii waa kafaaradii dhaartoo kale haddaanu guntaminoo wax jiraba aanu ahayn maxaa laga kafaaro gudanayaa in la kafaaro gudanayo uu nebigu sheegay ila wakafaara wakafaaratuhu damiirkani wuxuu u noqonayaa nadarka nadar guntamay buu noqonayaa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa nadra fii macsiya wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin markaa sidaasun bay isu barbar socdaanoo marka uu qofku kari kari waayo raashinka ayuu bixinaya ayuu soomaya oo soomkii u gudbayaa raashinka iyo addoonka xorayntiisa iyo intaa markuu kari kari waaya buu soomka u gudbayaa can ibni cabbaasin anna ukhta cuqbata bna caamir asxaabigaa walaashihii nadarat waxay nadar ku gashay an tamshiya ila albeyt ilaa kacbadii ilaahay inay lugayso masaafaduna waa meel aada nadar waxaan ku galay ilaa kacbada inaan lugeeyabay faamaraha الnabiyu salى اllahu عalayه waslm nebigu wuxuu faray an tarkaba inay gaadiid fuusho wa tuhdiya hadyan hadyina ay bixiso hadyigaasoo isaga laftiisa u taagan ayay culimmadu leeyihiin halkii kafaarada un sababtay usoo daliishanaya waa nooca naqsi ku imanaya camalkeedii daraaddii baa la hadyikee marka dee socodka madiine laga imanayo maka la imanayo waa intee dee gaadiidna way haysataa ilaahay ugu dhowbay oo isleedahay rafaadkan marka sharcigu u diiday qofku inuu naftiisii rafaad u gelinayo ilaahay ugu dhowaado can ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu عalayhi waslama lamaa balagahu markay rasuulka soo gaadhee loo sheegay ana ukta cuqbata bna caamir ana uba ana ukta cuqbata bni caamir asxaabiga magacaa la idhaahdo walaashii nadarat inay ku nadartay markii loo sheegay an taxuja maashiyatan inay xaj tagto iyadoo lugaynaysa sidaasay inantaasi ku nadartay markii nebiga lagu yidhi qaala wuxuu yihi in allaha laganiyun can nadriha ilaahay nadarkeeda wuu ka maarmo wuu ka kaaftoomay murhaa faltarkab inanta amar siiya gaadiid ha iska fuushe eh inanta rafaadkeeda ilaahay uma baahna inan halkaasoo shabkaxsata ee masaafada intaa leegoo soo rafaada laganiyun can nadriha nadarkeeda rafaadka ay ku nadartay ilahay wuu ka maarmo ilaa waxba uma kordhinaya iyo isdhibin gaadiid ha iska fuusho mur ukhtaka faltarkab waayahay markaa riwaayooyinka dambe riwaayooyinkan soo socda iyaga kama muuqato kafaara gudku oo wixii aanu qofku karaynin ee mashaqa ay ugu sugantahay daacaba ha ahaadee waa loo diiday qofka oo samayn maayo uu ka kafaaro guda wixii macsiyaana samayn maayo uu ka kafaaro gudaan shaygu sidiisaba hadduu nafta dhib ku yahay macsiyuunbu iska noqonaya marka qoladii lahayd wax kafaara gud a ma laha nadarka ama shaqadu ku jirta ama dembigaba ah axaadiidtan soo socdaa ay leeyihiin wax kafaara ahi kama muuqdo qofkii naftiisa ama dhiba ama shay macsiyaa ku dhacay iska daayuunbu nebigu leeyahy laakiin kafaaro kuma xidhin waliyaa kalena waxay leeyiin me labada daliil baa laisku laisla akhriyayaayo hada mulaq hada mulaq wadaka muqayad mulaq iyo muqayad waa la isla akriyaa kani wuxuu sheegay kafaaro la-aan kuwa horena kafaaray sheegeen ka kafaarada sheegayaa lagu dabrayaa ka bilaa kafaarada ah sida kafaara gudka suuratu nisa ay ka sheekeynaysaaba addoonta la xoraynayo maxaa shardi ah mu'mina ayay aayaddu leedahay laakiin addoonta addoonka la xoraynayo addoon iyo addoon mid kastaada qofka la xoraynayo kafaarada kafaaratu dihaar fii suurati qad samic miyuu lafdu mu'mina ku jiraa maya marka midina waa mudlaq midina waa muqayad labadaasa la isla akhriyeedin can cuqbata bni caamir aljuhaniyi qaala nadarat ukhtii an tamshiya ilaa beyt illaah nadar bay saa ku gashay faamaratnii waxay inanta aan walaalaaanay amar igu siisay an astaftiya lahaa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga inaan fatwo usoo weydiiyo su-aal xagga diinta ah faاstaftaytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigii baan su-aashii soo weydiiyey faqaala wuxu uhi litamshi waltarkab ha iska fuush litamshi ha socoto waltarkab ha fuusho waaya oo dee say isu qabanayaan mar keliya miyay fuulaysaa lugaynaysaana maya waxyaabaha qaarkood baa markaad cilmiga usuulka akhriyayso khusuusiyaadkii waxaa ka mida caqliga iyo sharciga labadiiba way noqdaa waxyaabaa wax khasisa marka caqligu waxaanu ogolaanayn iyo waaqica labaduba mar qura qofku inuu gaadiidna fuulo lugeeyana marka meesha waa in wax jiraan waxaa jira litamshi in istataacat hadday kartaa socoto waltarkab idaa lam tastatic gaadiid ha iska fusha hadday kari weydana nafteedun ha qiyaasto saasuu macnuhu ku iman karaa can ibni cabaasin qaala baynama nabiyu sala allahu alayh wasalama yakhdub waxaynu maraynaa dee nadarkii iyo kafaara gudkiisa iyo wixii nadar ka waajibay wakti oo nebigu khudbadu akhriyayo uu taagan yahay idan waktigaa ama idaa waktigaa huwa birajulin nin unbuu halkaa ka arkay qaa'imin fi shams qoraxda taagan dadku halkay har galeenay masaajidka joogaan nin baa qoraxda taaganba fasa'ala canhu uu weydiiyo wuxu uhi war ninkaa qoraxda taagani muxuu aha halkaa isqotomiyey qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtu haadaa abu israa'iil ninka la odhan jira weye waa nin quraysha macnaha abu magacan israa'iil haysoodhanin waa yuhuudde ninkani nin carbeed buu ahaayo dee inankiisaa israa'iil la odhan jira nadara ninkani wuxuu nadar ku galay nin shakilaan isqanciye weeye an yaquuma walaa yaqcuda walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuuma caasoo dhan buu isku adkeeyey uu isxidhxidhay an yaquuma inuu taagnaado walaa yaqcuda aanu fadhiisaninba walaa yastadilla aanu weligiiba hargelinba walaa yatakallama aanu hadlinba wayasuuma uu soonna ku jiro cadibaaddaa naftiisuu isidhi ku cibaadayso qaala markaa rasuulku waxa uu yidhi intii xaaraan tahayd buu u diiday intii xalaashahaydna wuu faray wuxuu uhi murhu falyatakalam walyastadilla waliyaqcud waliyutima sawma xalkuba waa intaa murhu muruuhu amar siiyo waxaad tidhaahdaa falyatakalam ha iska aamuso cafwan falyatakalam ha iska hadlo man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut sharciguma ogola inaad khayr ka aamusto xumaantu baad ka aamusaysa waliyastadilla ha iska harsado waa amarba waliyaqcud sala joogga ha ka baxo ha iska fadhiisto intaasiba in dembiyabay haydo dembigaa jooji waliyutima sawma soomkiisa ha dhammaystiro oo soomkaa sunnaha ah ee uu ku nadray wuu waajibe isagu cibaado hadduu qofku ku nadro ama ku dhaarto waa inuu fuliyo waka marka halkan waxaa ka muuqanaya bay leeyihiin dee raggii lahaa kafaara gud laguma lahaa dee qaybtan garanay soomka oo isagu dee waabu fuliyey laakiin waxyaabahan kale intuu ku nadray uu ka tegey kafaaro bixi muu odhan nebigu can anas ibni malikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ra'aa rajula nin buu haddana arkay waa qiso kale yuhaadaa bayna bnayhi yuhaadaa waxaa la wandaafinayaa bayna bnayhi labadiisa inan dhexdooda inanna garabkanuu kaga jiraa inanna garabkanuu odayga kaga jiraa cagahana wuu jiidaya fasa'ala canhu nebigu u waraystay odaygan il dalan faqaaluu waxay idhaheen asxaabtu markay faalladii ka bixinayeen nadara an yamshiya wuxuu nadar ku galay inuu lugeeyo isagoon lugeyn karayn buu nadar ku galay inuu lugeeyo xasarad buu doonto faqaala markaa nebigu waxau uhi in allaha laganiyun can tacdiibi haadaa nafsah waamarahu an yarkab in allaha ilaahay laganiyun wuxuu ka kaaftoomay can tacdiibi haadaa kan dhibidda uu dhibayo nafsahu uu dhibayo waa masdarun mudaafun ilaa faacilihi mutamimun limafcuulih faacilkiisina waa haadaa mafcuulkuna waa nafsahu waa sababta lagu nasbiye nafsahu ilaahay wuu ka maarmay kan naftiisa dhibaya inuu kani naftiisa dhibo ilaahay muxuu uga baahan yahay ilaahay addoommuhu waxa ay qabanayaana cibaadood cibaadaadka oo dhanba uma baahnaba waxba uma kordhin wax alla waxay u kordhinayaa ma jiro hadday iska wada daayaanna wax alla waxay ilaahay u yeelayaan ma jiro innamaa hiya lakum camalladaasi dadkunbaa iska leh oo ilaahay u kaydinayaa inay si wanaagsan u camal falaan weeye ilaahay wax dhib ah oo naftaada dhibaysa ha ugu dhawaana sirta shareecadana inuu fahmaa muhiima qofku eh diinta islaamka iyo shareecada waxaa loo keenayba limaslaxati alcibaadi waalbilaad dalka iyo dadka in loogu daneeyo wax kasta oo ka soo hor jeeda dadka dantoodana diintu way diidayba xataa haddii cibaadadu ku dhibaysa ilaahay aada u cibaadaysanaysa iskaba daabaa la yidhao iska issareex iska nasaba markaad karta un samee ilaahay wuxuu kuleeyihun waan ku tijaabiyee amarkayga qaado iga warhay waayahayd unbaad adigu badinaysa diiday unbaad iska ilaalinaysa diidaydaa lagaa raacaya cid kasta oo dadka mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo wax maamula ilaahay waa ka kaalay subxaana wa tacaala awood badanoo haddii u lagu xukumo oo waayahay lagaa waayo miyaanu bustahaagu dabadda ahayn bustahaagaad qaadanaysa hadduu madax yahay iyo hadduu mid loo shaqeeyo yahay iyo haddii odayga islaantiisii ay diiddo iyo inankii yaraa ama inantii haddee waalidkii diido waayahayba hadduu soo rogan waayo qofku war na daa wey na daayo na dhaaf unbaa ku xigaysa marka addoonkii haddii waayahay laga waayo ilaahayna wuxuu leeyahay dhaaf janno kuma hayee halkaas xabsigaa naarta laydhaa baan kugu xidhaya walilaahi almathalu lacla tusaalaha u wanaagsan ilaahay baa leh subxaana wa tacaala haddii addoomihii ay diideen mid iyaga diiday dee ilaahayna wuu diiday miyaynu ku qasbi karaynaa ilahay lama qasbayo subxaana wa tacaala waa tusaale basiira aynu waaqica ka soo qaadanayno marka ilaahay addoommaha ma dhibo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddaa iimaan yeelataan oo i mahadnaqdaan ilaa addoomahaygii baan haydeene maxaan ku falayaa buu ilahay leeyay dhibkiina wax alla waxaan ku falayaa ma jiro marka sirta shareecada waxaynu uga jeednaa inoo geynaya halkaa dadka jaahiliinta ah ayaa waxay u qabaan diinta ilaahay oo lagu dhaqmo in uu ku jiro culays inuu ku jiro dadka had iyo jeer aragtida noocaasa qaba waa laga yaabaaba inay inay khatar ku galaan ay ku gaaloobi karaan marka qofku waa inuu mafhuumkiisa iyo aragtidiisa iyo aqoontiisa ka saxaa cudurka noocaas mashaakilka oo dhan waxa wata iyo musiibada waxa ilaahay sharcigiisa lagu bedelaya dadku keensadaan oo dee waa shaar datolanayo shaarkaasi haddii iminka qof tosho dee dadkao dhan miyuu la egaanaya ma wada la egaanayo hadduu hurdheyr yahay in yarun baa gashan karta hurdheyrhka iminka haddaad baadhbaadhato wax yar baa kaa la egaanaya in badan waad iska tuuraysaa kuwaafaqi maayo bacluuna waa lami marka dad gaaraa toshay waa saasun shuruucda caalamku laakiin ilaahay baa ugu talagalay dadkii isagaa wada abuurayoo inuu sharcigan shaarku wada qaado in allaha lahaniyun can tacdiibi haada waxa weeye waxay ka turjumaysaa nuxurka iyo sirta shareecada inuu qofku fahmo waa waxaanu amar ku siiyey odaygan cagaha jiidayaa inuu iska fuulo can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam mara wahuwa yatuufu bilkacba isagoo kacbada ilaahay nebi maxamed dawaafaya wuxuu soo maray biinsaanin qof buu soo maray yaquuduhu bikhisaamatin fii anfihi marka dee yaquuduhu faacilkeedu waa mid kale yaquuduhu aakhar mid kale ayaa hogaaminaya bikhisaamatin faruur xidh fii anfihi sanka kaga xidhan waa nin isidhi ilaahay u dhowoobo sidii afrikaankii caanka dildillaacin jiray iyo sanka soo garan maysa ayuu halkaas sanka dalooliyey kolkaasuu xadhig buu ku xidhay wuxuu yidhi halkaas khushuucdaydu ha badato aan aada isugu dhiba ilaahaye ihogaami isagoo saa sanka ka xidhan sidii geelii faruurta laga xidhi jiray sankuu ka xidhanyo mid baa hogaaminaya iska eega hadanqina odayga mid baa caynkaa leh faqadacaha اnabiyu salى اllahu عalayh wasalam biyadihi marka nebigu gacantiisiibuu kaga jaray wa amarahu waxa uu faray an yaquudahu biyadihi inuu gacantiisa ku hogaamiyo hadduu nadar ku galay inuu ishogaamiyo faruur xidhkan iyo cadibaadan iska daa ilahay cadibaadaada waxba kuma falaye waar gacanta qabo kaxee sida qofka indhoolaha gacanta qiil u qiil de waa qiil wanaagsan wey macnaha qiil dee odhan mayna waa qawi saxiixaba ninkii wuxuu yihi soo hogaaminu nidahay nadar ugumaad gelin kacbada in marka dawaafaysa in lagu hogaamiye haa gacanta qaba haddaba faruur xidhka ka go u qallaxan yahay waa nafis nadarkiina qiil baa loo waxbaa loo waxaa loo farsameeyey siduu u ofin lahaa in la hogaaminayo kacbada ku dawaafo khalaas kiina waa laga jaray can ibni cabbaas ana ukta cuqbata bna caamiri nadarat an taxuja maashiyatan waannaha laa tudiiqu dalik arrintaana ma karayso faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ina allaha laganiyun can mashyi oktik lugaynta inantiinu walaasho ay lugaynayso ilaahay wuu ka maarmay faltarkab gaadiid ha iska fuusho waltuhdi badanatan neefna ha gowracdo neefkaas wuxuu u taagan yahay halkii kafaarada bay ku tegeen markaa culimadu can cuqbata bni caabirin aljuhaniyi annahu qaala linabiyi ina ukti nadarat an tamshiya ila albeyt faqaala wuxu uhi in allaha laa yasnacu ilaahay kuma falayo shay-an waxba mafcuulkii waa kaa dambe eh bimasyi uktika ila albeyt walaashaadan tegaysaa iyadoo lugaynaysa kacbada ilaahay isdhibaysa shay ilaahay kuma falayo baabu man nadara an yusalliya fii bayt اlmaqdis waa qof nadar ku galay inuu ku tukado qudus bayt اlmuqadas bayt اlmaqdis iyo bayt اlmuqadas labada waa la odhan karaa can jaabir bni cabdillaahi ana rajula qaama yowma alfatxi ninun baa maalintii maka la xoreeyey sanadii sideedaad nabiga ishortaago oo faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah inii nadartu lilah anigu ilaahay waxaan isugu waajibiyey infataxa allaahu calayka makata hadduu ilaahay maka inoo xoreeyo oo maka uu kuu xoreeyay adiga infataxa allaahu calayka hadduu ilaahay maka kuu furo makata an usaliya fii bayt اlmaqdis inaan ku tukado ragcatayn muu odhanin inaan xarabka ku tukado laba ragcadood ee dee nin aragti dheer baabuu ahaayo hankiisu sarreeyo oo kole daynu madiine haysana makana xorayna aniguna inaan kaasii ishaare buuri laba ragcadood inaan ku tukado qaala markaa nebigu wuxuu yihi sallihaa hunaa qaal halkan iskaga tuk uma caada calayhi wuku wuu ku celiyey oo wuxuu yihi halkaasaan ku nadray faqaala nebigu wuxu uhi sallihaa hunaa waar halkan iskaga tug uma caada calayhi wuu ku celiyey wuxu qudus baan ku nadray inaan baytulmuqadas faqaala markaasuu nebigu yihi sha'nuka idan sha'nuka arrinkaagu hunaaka halkaa weeye idan haddaad diidday dee meeshaad haddii aad kaygan diidday halka aad ku nadartay tag buu ku yihi markaa fa sha'naka idan haddii la yidhaha ifcal sha'naka ama sha'nuka waxun baa loo soo qadaraya ama ficil ama mub khabar ayuun baa loo soo qadarayaa waxa weye fashaanuka arrinkaagu waxa weeyaan naafi idan idaa abayta tawsiyati haddaad wasiyadaydi iyo dardaarankaygii diiday oy taasi kula wanaagsantahy deorad soo fuli miyuu tegi karayaa gaala haysatee marka halkanna wuxuu ku muujiyey nadarka aadaabtiisa waxa ka mid a haddii aada laba meeloodoo isku ama laba shay oo isku mida ku nadarto oo midi kugu fog yahay ka kugu dhow ayaad ku fulin karaysaa laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaaثati masaajid saddex masaajid baa loo rixlaysan karaa saddexdaa markaa xarameynka iyo baytulmuqadas haddii markaa aada baytulmuqadas ku nadarto nebigu wuxuu caddeeyey inuu kugu filan yahay bayt ullahi alxaraam ama uu kugu filan yahay almasjid اnabowi ile labadoodaa ka fadli badane inay ku filan yihiin maalan waxaad ku nadartay masaajid magaalo fog ku yaalla inaad kusoo ictikaafto kan agtaadun iskaga ictikaaf uu kugu filan yahay isbele waa laba masjid oo simane marka xalkaa iyo nafiskaa iyo fudaydkaa ayay shareecaddu ugu xalisay qofka nadarkiisi si aanu ugu dhib mudan wallahu aclam